isbitaalkan dhismihiisa wuxuu soo maray marxalado kala duwan uu soo maray marxaladaha ugu horeeyey oo ah marxalad baraarujin ah oo dadkii ehelkii markaas ama dadkii communitigi oo jiray banaanka jiray lagu baraarujinayo in isbitaal ay u baahan tahay degmadii u baahan tahay maadaama hooyo badan oo tuulooyinka degmada warshiikh degan loo qaadi jiray magaalada muqdisho saa darteedna ayagoo dhex usii socdaan ama meesha ay ku dhimo jireen ama dhaawacyadii halkan laga qaado oo kale ay sii naqa jireen dhulka waxaa bixiyey maamulka degmada iyo shiiqa degmada a bixiyeen markaas jaaliidaha dibadda ku nool oo yurub ku nool oo waxaa markaas horkacayay sheekh cabdiraxmaan sheekh muxudiin celiye horkacayay marka waxay ahayd isbitaal dadka dibadda jooga iyo dadka gudaha joogaba ay ku qanacsanayeen inay dhisaan goormuu isbitaalka si rasmi ah shaqada u bilaabay tirada bukaanada muddada uu shaqaynayay isbitaalka u qaabilay maxaa nooga sheegi kartaa anas isbitaalka waxaa la furay janaaya la furay labada kun iyo sideed iyo tobankii wuxuu shaqaynayaa lix bilood oo shaqaynaya lixda bilood shaqaynayo isbitaalka wuxuu qaabilay kun saddex boqol labaatan iyo toddoba bukaan oo qaabilay oo kala duwan oo amaba dhalmo ha ahaato ama baaris ha naqato ama caruur ama hooyo ha naqato intaasoo qaabilay marka waxaan dhihi karaa waa toddobaatan iyo kowga tuulo oo degmada hoos tagta ayuu isbitaalkan kaafiya shaybaarka haddii ay naqato haddii qofkii cudur laga helo daawadiisii ay naqato oo la siin lahaa wax walbaba waa lacag la-aan marka dadka reer warshiik iyo koob iyo toddobaatanka tuulo ee degmada hoos yimaada ka hor intii aan isbitaalka la furin xaggee adeeg caafimaad ka heli jireen
sababahaas darteed iyo fikir badan oo dhashay ayuu horta isbitaalkan ku yimid maxaa yeelay tuulooyinka dadka ka yimaada waxaa loola carari jiray magaalada muqdisho isbitaalada magaalada muqdisho bacaadkii dhulkiioo bacaad ah meelaha laga doonayo oo iisheeg oo aad iyo aad bacaad u ah meelo fogfog ah qaarkood xaqiiq aan goobjoog ah u nahay oo aanan noola sheegaynin in aan aragnay hooyooyin oo uur leh oo degmada warshiik lasoo marsiiyey isbitaalka ka hor noola keenay meelo m c j inta la geeye la fiiriyey la yihi xamar haloola orto intii xamar ay gaarin gabadhi iyo iyo caruurtii caloosheeda ku jira isku dhinteen dhex ku dhinteen intayn ceelmacaan gaara dhinteen ama intayna xamar gaarin warbixin soo yarta lalahay qofkii wuu dhintay gabadhi inta la marsiinaya ama wiilkii inta maraya dhaawa marka taas ayaa waxaa ka damqaday dadkii degmada deganaa ka damqadeen waxayna go-aansadeen isagoo ugu horeeyo sheikheena sheekh xasan sheekh cabdi ugu horeeyo waxay go-aansadeen in dal iyo dibad dadkii la isku xiro dadka bini aadanka ah wax way qabsan karaan in dadkii la tuso inay wax qabsadaan dadkii lagu baraarujiyo baraarujin kadibna waxaa dhalatay fikirka isbitaalkan lagu dhisay sidaasaan isbitaalka ku
mar haddii bulshadii deegaanka kuwii gudaha joogay iyo kuwii dalka dibaddiisa ku maqnaa isbitaalkii ay hirgeliyeen dhismihiisii la dhammaystiray qaybtii ugu horreysay in isbitaalka uu shaqeeyo adeegyada shaqadoo kale shaqaalaha dhakhaatiirta yaad taageero ma bulshadii yaa dib ayada haddana u bixiso hawshaas mise cid kaloo idinka taageertaa jirto qof markuu dhulka jiifo oo dhulka yaallo qof soo qaadan karta maleh laakiin qofka markuu hami leeyahay uu soo istaago oo inuu wax qabsanayo la arko qadar bisha cas ayaa gacanta ku hayso shaqaalaha jooga dhammaan ayagaa gacanta ku haya daawada ayaga ayaa dhiibta oo lacag la-aan ah shaqaalaha iyo isbitaalka shaqaalaha ka shaqeeya hooshaadida tasiilaadkooda dhan waxaa gacanta ku haya qadaraa gacanta ku haysa isbitaalka guud ahaan waxaa ka shaqeeya koo iyo toban qofoodaa ka shaqeysa sideedna ay yihiin bahda caafimaadka saddexna ay yihiin shaqaalaha hoosaadyada waardiyaha iyo iyo isheeg iyo nadaafadda